bismi illaahi raxmaan araxiim kusoo dhowaada qodobada warkacawa kuwada ugu torkaroon golaha wasiirada soomaaliya oo maanta ka shiray dagaalkii dhowaanahan ka dhacay degmada beledxaw cabdi rashiid janan oo sheegay inuu sii wadayo dagaalka uu kula jiro jubbaland dowladda soomaaliya iyo indonesiya oo kala saxiixday heshiis fiisa la'aan ah baasaboorada diblomaasiga guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe oo iska diiwaangeliyey magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan hadduu eebe inuu qatilo sagaashan iyo kow qof oo gargaar raadinaya oo lagu dilay khaza qodobadaasi wixii kusoo kordhaa ayaad halku ku dhegaysan doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoron markana waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku bogaadiyey ciidanka qaranka mas-uuliyadda iyo xilkasnimada ay muujiyeen si loogu hortago khasaaraha gaarlaha shacabka degmada beledxaawo waxaana golaha ay ku ammaaneen qeybaha kala duwan ee bulshada garab istaaga ay u muujiyeen dowladnimada iyo ka shaqaynta nabadeed gobolka gedo haddana ay ka shaqaynayaan xorumihii dowladda ee bixin jiray adeegyada golaha wasiirada ayaa tilmaamay in dowladda federaalk ay mudnaanta siinayso dagaalka lagula jiro al-shabaab hadafkeeduna u yahay sidii shacabka soomaaliyed u heli lahaayeen nabad xasilooniya adeeg dowladeed oo dhammaystiran cid kasta oo ka shaqaynaysa degnaansho la-aanta ay arqaladeynayso dagaalka lagula jiro al-shabaab kulanka golaha wasiirada oo shir guddoominayay ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xamse cabdibare ayaa lagu ansixi xeer nidaamyaha digitalka nidaamka maareynta maaliyadda iyo xisaab xirka sanadkii laba kun iyo afar iyo labaatankii cabdirasiid janana ayaa sheegay inuu sii wada doono dagaalka oo kula jiro maamulkaasi jubbaland sumeeye daahir ayaa warkani inuu faahfaahinaysa taliyaha ciidamada xasilinta ee golka gadoo cabdirashiid cabdinuur xasan janan oo goob fagaaro ah saakay kula hadlay ciidamadii dowladda ee shalay la wareegay magaalada beled xaawo ayaa sheegay in la abaalmarin doono askarta dagaalka kula jirta hogaanka jubbaland isaga oo tilmaamay in marnaba dagaalka uusan joogsan doonin inta laga helayo nabadgelyo dhammaystiran waxa uu shaaciyey in marnaba la aqbali karin in dadka la barakiciyo lagana jaro wixii ay noloshooda ku tiirsaneed sida korontada biyaha iyo isgarsiinta taliyaha ayaa xusay in isaga uu hayo mas-uuliyadda ciidamada ku sugan gobolka gado qofna aan loo weydiin doonin xuquuqdii ay lahaayeen
arna gobolkan inaan kala dambayn saxana uu yeesho ciidamada qalabka sidana waajibka ay gudanayaan wax kastoo ay ku gudan lahaayeen laga soo bilaabo koofi ilaa kabo mas-uuliyadda dawladday saaran tahay halka aan joogana anay igu saaran tahay haddii aan laydno mimbaar dheere ilaa iyo doolow iyo luuq inta udhexayso intaas inta udhexayso macnaha degmadegmo uma tirin inta ciidan oo u dhexayso oo soomaaliyeed nin kasta oo qarannimada u taagan wixii uu xaquuqda dawladdaas uu ku leeyahay waxaa ii soo haray hornada waagbu noo furam lacagtii waa hayaa aan ballan qaad oo ciidamada intii xaquuqda lahayd maala inta kalese ay qaadanayeen waan siinaynaa waan siinaynaa xawladdii shaqii iyo burashkii waan ku jirnaa waan siinaynaa amar baa laga soo dirayaa iyo intay ka imaanaysaa iyo ma aho hadalkiiga ogaada waa idin sheegay telefoonkaasi ku jirtaa waa idin ballanqaad allaha idin sharfo midkii lambar ka xirnaana haddana waa siinaynaa bisha damar lambarkiisu ku qaadan doonaa dallacaadna waa diyaar uu madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed iyo madaxdii taliska sare ay ballan qaadeen haddii rabbi idmo waxaan rabaa waa ku celinayaa shacabka inay qorigan ku farxaan oo aysan ka nixin inay hadda saxalayt waxaan fahmaya waxaan u malaynayaa saaka waa dhalaalaysaa duco badan baa ay ku soo dhacday xalay tiishan subax waa ka wiji qorxantiida tiishan subax waa ka wiji qorxantiida waa huba wiilashii marka dhiiggooda halkaan lagu marinayo dhaawacayo annakoo xarada ayna dagaal gelin muu halkaas nin ku dhaawacmay soo min ogeyn soo min ogeyn halkaanaan taagnaa sooma marka ninkaas dhaawacmay halkaanaan wada joognin sooma haa kaasna ilaahay ha caafiyo kuwa kaloo soo dhaawacmayna allah ha caafiyo kuwii dhintayna ilaahay subxana watacaala ha u naxariisto laakiin guul iyo sharaf iyo gobonnimo ku noolaado qaranka soomaaliyeedna ha guulaysto aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waxaan idinkugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad qorigaan shacabkaan u qaanno shacabka ha laga ilaaliyo wax dhibaalkiisa wax talaalkiisa basaan u baahanna maxaa wax talaal u ahaa waxaa wax talaal u ahaa inay xalayto daqiiqada yaroo kooban kadib daqiiqada yaroo kooban kadib
in qof kasta telefoonkiisa uu dib u fiiriyo ha ha uu yidhi horta neefweyntii ka soo go-oda uu dib u fiiriyo war waxaanoo lacaga biyo ku jirtay waxaanoo gaajo aana biyihiisa ay ka dhacdo korontadii iyo biyihii loo sii daayo meelo socotaan waa ogeedeen adinkoonan xabaddii ay weli dhacaysaa dhaawiciina shalay la qaado soo saas maaha dowladda soomaaliyeed marka ciidamada waxay la garab taagan tahay in waxaan huba ciidamadan geesiyaasha ah waxbaa jiray waxaa jiray niyadjab baa jiray maalinkaa idiin imaanaya waa garan karaa xeran se markhaatina ilaahay baa ka adinkan waa ogtiisa fiican wallahi kuwaasa fiican wallahi kuwaasa fiican anaa idin sheegayabu wallahi kuwaasa fiican xaalada beled xaawo ayaa degan kadib dagaalo ka socday muddo toddobaad ah waxaana xarumaha muhiimka ah ee halkaasi ku yaala gacanta ku haya ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya iyo indonesiya ayaa kala saxiixday heshiisa visla'aana baasaboorada siyaasadeed cali axmed ayaa warkani inuu eegaya wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaam cabdi cali ayaa kulan miridhala kula yeeshay magaalada jakarta ee xarunta dalka indonesiya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi indonesiya mudane sagino labada wasiir ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labageesoodka u dhexeeya labada dal iyo ballaarinta iskaashiga dhinacyada ganacsiga beeraha waxbarashada iyo arrimaha dibadda wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay sida ay uga go-on tahay soomaaliya xoojinta iskaashiga wax ku-oolka ay la wadaagto dunida inteeda kale iyadoo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi indonesiya uu muujiyey muhiimadda ay leedahay iskaashi ay la yeeshaan soomaaliya kuna bogaadiyey dowladda soomaaliya xoojinta ku biirista ururada iyo hay-adaha caalamiga ahi intii u socday kulanka ayaa la kala sixiday heshiis muhiima u ah labada dal kaasi oo dhaafay shuruudaha dalkugalka sida baasaboorada diblomaasiga iyo kan shaqaalaha dowladda taasi oo loo arko tallaabo cusuba dhanka isfahamka iyo wada shaqaynta ay u qaadeen labada dal sida uu sharaxaya wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya kadib shir jaraa'id ay si wada jira u qabteen maanta waa maalin taariikhi ah waxaanu sixinay heshiis fududaynaya isu socodka labada dal ee baasaboorada diblomaasiga iyo kan sarfiska ee shaqaalaha dowladda waxaana arrintani ay fududayn doontaa in mas-uuliyiin kala duwan ay isaga kalgooshaan labada dal sidaasina waxaa yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaam cabdi cali dhinaciisa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi indonesia ayaa isna ka hadlay heshiiska labada dal waxay naga go-an xoojinta xiriirka aanu la leenahay soomaaliya waxaanu maanta saxinay heshiis dhanka socdaalka ah kaasi oo dhowaan si rasmiya u dhaqangeli doona tanina waxay dhabaha u xaaraysaa in la helo wadiiqooyin sahlaya iskaashiga labada dal oo noqda mid sii xoogaysta ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi indonesia master sergion indonesia waxa ay ballanqaaday taageero farsamo iyo tababaro la xidhiira kalluumaysiga beeraha waxbarashada caafimaadka iyo sidoo kale warshadaynta waxaana lagu dhiirigeliyey soomaaliya ka faa'iidaysiga barnaamijyada deeqaha waxbarashada dalkaasi uu bixiyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhowaan uga qayb galay magaalada dooxa ee xarunta dalka qatar shir ay lahaayeen waddamada ku midaysan ururka iskaashiga islaamka waxaana tani ay muujinaysaa ilaaqaadka sii xoogaysanayay dowladda soomaaliya ay la leedahay dunida inteeda kale gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe ayaa iska diiwaangeliyey magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool ibraahim ayaa warkani inoo faahfaahinaya magaalada xudur ee caasimada gobolka boqol maanta waxaa laga daafuray hanaanka isdiiwaangelinta doorashada qofka ee codka oo ay dowladda federaalk ee soomaaliya qorsheynayso in guud ahaan dalka ay ka hirgeliso waxaana guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soodimaha maalmihii lasoo dhaafay magaalada tan xudur ay ka wadeen hanaan wacyigelin ah oo dadka loogu sheegayo inay isdiiwaangeliyaan oo kaarka codbiinta ay qaataan waxaa maalintii shalay ahayd magaalada tan xudur soo gaaray guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe iyo wafdi isugu jira wasiire iyo xildhibaano uu hogaaminayo guddoomiyaha ayaa maanta si rasmi ah waxaa u daafuray hannaanka isdiiwaangelinta doorashada qofkiiyo codka waxa uuna noqday qofkii ugu horeeyey ee magaalada tan xudur ee xarunta gobolka bokool iska diiwaangeliya iska markaana qaarka qaata gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa noqday qofkii ugu horeeyey ee isdiiwaangeliya isla markaana iska diiwaangeliya magaalada tan xudur ee xarunta gobolka bakool isla markaana kaarka qaata sidoo kale waxaa ku weheliyey mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo si rasmi isku diiwaangeliyey qaatayna kaarkiisa mar uu la hadlayey dadweyne safaf dhaadheer ugu jiray degmada tan xudur ee xarunta gobolka bakool inay isdiiwaangeliyaan waxa uu u sheegay inay muhiim tahay in ay isdiiwaangeliyaan maadaama dhowr iyo konton sano kadib dalkeena ay ka dhacayso doorasho qof iyo coda loona baahan yahay shacabka soomaaliyeed halkii hogaamiyaha dalka ama qofka hogaaminahaa loo soo doori lahaa iyagoo codkooda ay ku cilbaxaan islamarkaana ay doortaan qofkaay u arkaan in masiirkooda iyo danahooda uu ka shaqayn karo
runtii geerka sharafiinga ningata wal ilaahay ninka shukri waa alxamdulilah konton iyo dhowr sano kadib aniguna geerka aragtay in iska kooyneen codbixiyaasha cod degmada xuduur xarunta gobolka bakool aniguna kuluqiib galna oo aragtay geerka ilaahay nin suurta geliyey inig oo aragtay ummatii deegaankan deganayd geedo mustaqbal sheedhasadaas diyaar garoowaas qofkii mustaqbalkiiyo idiya ka aamini lahayd mas-uuliyadda qofka in qaado lahay sidii on doorada lahaayeen mustaqbalsho muddo badan ogdin konton iyo dhowr sanil kurow amakii doorasho qof shacabe doorasho dhab ee qaadadaw ee galow waqtiginka damboyd eegmay bakumadan tatan iyo dadiilada iyo rajada ummadda soomaaliyeed oo hanoolat yaa kumadeed weli walbadan an iyo dhaman istaakulo badan a jarta meelila fadaw malseeda kore laakiin hatan alxamdulilah walbadan oo isbedele horumaree la deeriyaa kumadeeta ini rajigaasba horta hanoolada walaalayaal fursaddan qaaliga oo ilaahay geerka una nimbii oo nasiib wanaaga halku faa'iidaysadoy halku faa'iidaysadoy shacab weynaha soomaaliyeed muddo badan may haroogeena hebelo wal kawari leyl guraaye maamu ku warqamniya waqti badan waqti badan laa ka jari mayl fadayn in gudubna yacni mustaqbalka heer degma lagu bilaabo heer gobol dowlad goboleed dowladda federaalka ah lankiisan codkii siidan in dalka mas-uulkanaga taasa lan gudub la fadahay walaalayaal lama diiwaangeliyan ku socota beledkan to tangu tan kalena hata bilaawadaas tan kalena mayba waaha national idea lehere kaarkii soomaalinimada qaraayo waay adduunka yacni soomaali burbur iyo dhibaatooyin yaku hor surumi dowladnimadii dhammaystiran yaku hor surumi ma wilisha mahelna hata kenya madiyarseed oo badka baandhan qabna lan kenyankin aso qaansadoma lemadii madaxweynaha ka dhala dalka soomaaliyeedna saasala ku fadahay qofka mayla faday inaysa kaarshay wadad waliilish algordo waaye qofka sumadlaangalan sumadlaanga dadka Soomaaliyeed naga dhan caalamka niiliyaabi dad dawladu leeyaana sumadban lahayn may la kijeediyaan in leeyawan niiliyaabay marka aamina hoba sumadlayn kaas sumadiyo Soomaaliyeed way kaasna halkaas way wili may kooy doonte lanki kaarka kaas an qabna ee bingama furdo kor hatta sim kaarka riidiido la deeri doon amara ta ku bilaawtay tan bingiya ku afa bilaawtay kaasna halka diiwaan geliyoy national ID gana halkaadadoy isdiiwaan gelinta doorashadan halkaadoy lanki isdiiwaan gelinta galna wisoonti suurinya baalis doorla ka qabsada doorasho ka qabsade onnama weeldada ogaada dadka ehelka in sheega lanka maqon liyab laga shaahid minkum alqaayba waay dadka maqonna deersiya walaaliyab halka aad naga dhageysanaysaana waa radio joor markana warka caalamka sida wararku ay sheegayaan xamaasa oo sheegtay kow iyo sagaashan ruux in la dilay iyagoo oo gargaarka raadinaya gudaha khaza maalintii lasoo dhaafay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka xamaas ay maamusho wargelintoodu ugu dambeysay wasaaradda ayaa sheegtay guud ahaan boqol iyo koob iyo toban qof in la dilay afar labaatankii saaca lasoo dhaafay siddeed boqol labaatan qof oo dheeraad ahna oo halkaasi dhaawacay ay kasoo gaareen waxay ka dhigaysaa tirada guud ee dadka lagu dilay gudaha qasatan iyo intii uu bilowday weerarka israa'iil marinka ee jawaabta u ahaa weerarada xamaas ee toddobadii oktoobar laba kun iyo saddex labaatankii ilaa lixdan kun laba boqol afartan iyo sagaal qof sida ay wasaaraddu sheegtay qoraal kale ayaa wasaaraddu ku sheegtay laba qof ay u dhinteen nafaqadaro maalintii lasoo dhaafay taas oo ka dhigaysa tira dadka ku dhintay dhacdooyinkii la xiriira gaashada tan iyo intii u bilowday dagaalka oo gaaraysa ilaa boqol iyo konton iyo sagaal ruux dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda cawanaga soo gaaray waanaga intaa cidduu warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu facebook ku leenahay radio johor sidaas iyo nabadgelyo